annaga isagoo isla jirna arrin dacwaan waa muka waa nin gaaray jaamacadoo dhigtaa doon wuxuu u dagaalama inuu masaajidka imaam ka noqdo in lagu dhexweysa qaada karo istijadi markii la istijoodo iyadoon la qubaysa qubayskaa la gaara in adigu ka jaahaya ninkaas waxaa dhacda maalin saas u dooda maalin maalmaha kamid inuu loo dooday imaam shaafici minow habraaniya nina nahuwa isla isku mid aan nahuwa waxaa yidhi imaam shaafici naag ma ahayn waa la rabaa minow ahay laakiin nimadaa sheeganaysa inay nimada meesha taalo layskuma hayo sharna maalin hore ogaaya waxaa lagaala hadlaya baaba istijad istijada sida maarta loo istijoodiya salaada wayse qaadkeeda ka dacwooysa haddana beriga shaaficiga u dagaalamaysaa macnaha fiir caalamul islaami maxaa la gaarsiiyey dooran dhamaahin doon aan dhamaahinaa la gaarsiiyey ilaa la gaaray culamaadu muslimiin in loo soo noqdo bada hebel sheikh kitaabka quraafo kama jirto maxaa yeelay hal mas'alo qaadaa maalin waa oo meel qof walba oo qalab lagu arka asxaabta xitaa laga helay qof kastoo muslim haddii la caayo ama la gaalaysiyo maxaa maaha caalamul islaami xoraa la dhagay caalam islaami si ayagu isugu fidnoobaan si ay isugu fidnoobaan marka waxaan dalayaa waxaa waaye gaalo dagaalkay shalay waday ilaa weli waa wada hadday kii hore badashay weli waa kuu sameynaya marba weligin ha ka fikirina kelmada igu dambayso aan raba inaa idhaahdo waa taqaaneen sheekh cumar cumar cabd sheekh cumar cabdiraxmaan ninkii muxira new york oo indhoolka ah oo yidhi wuxuu ka dambeeyey qarxii ka dhici jiray hotel ku yiila new york habeenka la xakumama taqaanin subaxeeda waa markii uu gelayay xusni mubaarak new york ay isqaabilayeen madaxweynehi maalintaas jooga waxaa lagala hadlaya in laysu keeno dowladda falastiin iyo yahuud markaas ka hor suma imaan weligood waa diidanaa jira laakiin waxaa layahay adaa keeni karaa le shardi maxaa looga dhigay ninkaanaa leeyahay iyo ciidankiisa waad ogtaa leeyahay inay akhwaan muslimiinka o dhan ninkaan ka dambeeyaan bolis waxaan soo qaadana diyaarada soo saarna masar aan keenaynaa kursi waa kaa qaadi karna afar ilaatan saaca lagaga qaada laakiin inkaan inaan dembi ku soo dhowno waxaan keeni karnaa inaad go-aankaas ogolaato waa ogolaato waxaa la ogaaday maalinta la xakumo shiiqaas subaxdeedii inuu maarata xusni mubaara uu maarata arrinta soo saxiix markuu soo saxiixana kow wuxuu ka bilaabay maarata janeefa weyn janeefa isagoo joogo wuxuu wacab cadan yaasir carafaad amar uu sidaas weli intee mo meesha isagoo fadhiyaa la isku saxiix inay labadoodii isu ogoladaan tanasul marka waxaa waaya waa lagaa ogolo sanad hadday og yihiin gaalo ninkan akhwaanu muslimiin ay lehi waa irhaadi dagaalu qaraxayn dhexda ku sameeyey ninka maalinka la xiraya basaboor americano la meeqa sano dalkooda ku noqda maxaa looga fiirsadaa taariikhdaas maxaa loogu loogu aaduma manaa waxaa waaye gorgoroota markaad kan diido kana kusiiha haddaa diidana kan kana kusiiha hadda dowladda sacuudi ninka kasoo horjeeda ee boqortooyada dhahaaya dhib aad ugu haysiin dalka ingiliiska u leeyahy basaboor ingiliiska u leeyahy dalkan hadda algeria dagaalka ka dhacayo maalin walba gaalada la qarxiyaayo ninka u gudoomiya intay deganya faransiisu deganya xataa sanadkii afar sano ka hor waxaa u damceen oo baarlamaanka isu sharx oo loo diiday waa nin aqlabiyada cabdulqaadir alena mana waxay ku tusaysaa ninkaanu markii awoodda ay rabaan ay ku gorgorooto maayaan laga waayana beri asaa lagu soo jeesana maaha gaala maanta markay ku siinayso magangelya ama guri ku siinayso kaama caqliya gaaladan qoosho unay ku soctaa wuxuu ururwa gaalaha jiro maalin maalmaha kamida inaad gacanta soo gasho hadalku kelmadan maxau isugu noqonaa kelimatu laa ilaha illa allah anaa talsho iyo ilaahan tara ka qaataa markii la dareemo inaad ilaahan tara ka qaataa ku adadkaysatid meel lagaa soo galla weyma aawo sacuudiga maalinka shalay ma la dhahaya ciraaqaan rabnaa inaan u duulno markii la kuwaydaan duulaynaa dalkooda laga duulaayo dagaalka laga bixinayo markii dambe laga dhaadhaciyey maxaa la yidhahda dalkiina askar inan ilaalisaa lahaaya maalinku dambe maxay noqotay hadda maxaad joogtaa dalka sacuudiga nabadgelyada ma laha uusan ku noolaan nin american maca safaarada qunsuliyadda dhan bala soo xel maxay jirtaa maalinka dambe hadda dagaalada socda ma umaynaysa iska imaan karaan waxa waaye caalamul islaami gaala marna ma ogolo intiiba aada ku adadkaysaysid kalimatu laa ilaaha ila allahu waa ka dambeeyaa sida ilaah u yiriyaan u qaadaha ma lagu diidaa gaala kugula dagaalamayso weligii maaragtan salaadka tukani ma kugula dagaalamayso laakiin markaad tidhaahdo dhaqankayga aniga waa dhaqanka islaamka garandaysana amiskan gaabsanaa kitaabka qur-aankan akriha gabarteyda xijaab qaadahe cunugeyga waxaa loo dhigaa madrasada gaalka geyma madrasada qur-aankaa la baraa halkan dhaqan islaamoo keena haddaba u dhaqan islaam lagu keena waa irhaadi waa hebhebel waa toban iyo laba magaca kuu soo baxayso toban iyo laba magaca kuu soo baxayso marka waxaano idin waxa waaye anaa talsho iyo ma talsho marka bilaa tawfiiq saasaan taarikhul islaami ufahmi ilaa waagadaani siraac wada socdaa sidii nimankaasu ay ugu dul qaateen aana u nalka rabaa kelimada uu nalka rabaa kelimada muscab bin cumayr muscab bin cumayr maalinka u dhimanayay hal marow ah haddii la saaray karfantii loo saaray madaxiisa haddii la dabagubaya fagsoo yiri lugaha mugga la saaran madaxyaa fagsoo yiri ninkaasuna muxuu ahay intuusan nabiga madiine imaan hal sano ayuu magaalada madiine ku noolaay ilaa uu gaarsiiyey guri kastee madiine kamida diinta islaamka dhulkan yurub aan joognaa diinta islaamka ma faafiyo hayno annagaa diin aan ku faafiya been aan laisu sheegay ima inaynu diinta faafino in annagana ku faafiyo labaduna mid tahay marka haddaan adigu diin faafinayn adaan kugu faafiyo waayo marka midaas aan ka foojignaano wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
أحسنت جزاك الله أحسنت جزاك الله خير شيخ أحمد حسين marka sheekh axmed haddii asna wax uu nagu daraayo oo kusoo dhaweynaa insha allah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Eh, ani kulley ba hadda wax kaleentood oo dheeraa ku darimo doono ha laga raalli adoo soo baxay wax ka badan oo haya ma jiraan marka eh, waxa uun kaliya oo aan meesha ka fahmay culummada intii aan kasoo gaaray haddii aan xoogaa yar saas kala usii dhammaado waxa uuna ii soo baxaysa raggiina suufyada liidiina ee waxaan idinka maql meelaha idinkama maqlaya maxaa ahaaday wax kale hala caabudo iyo meelo kalentoo dadka ay ku leeleexiyeen hadda waxaa idinka dhegeysto haya jidkan waxaa lagala gadoomi doona ahaan maleeha dadkii laa ilaaha ila allah maxamedun rasuulullah waxaan ahaynu dhahayay ma jiraan saasay ila tahay wax kalentood ma maqal marka Eh, qof kastoo musliman hadda waa midaas midda la isugu yimaado mid waa midaas midda kale haddana meesha ka fahmay haddaan nuqaad yar kasoo dhigto Eh, contributionka ama waxa eh, qofka muslimka ah oo bulshada weynta adduunka kusoo kordhihayo ama baaqa usoo jeedihayo ama wuxuu haya isagu horta waxay meesha ka muuqataa in ay tahay yani laa ilaaha ila allah maxamedun rasuulullah waxa uu dadka usoo gudbiyo haya oo macnaheedu tahay sida ay culamada noo fasireen oo u fahmay yani xorriyad dhammaantay halkaanay taallaa addoonnimana waa intii kasoo hartay markaa bani aadanow baaqa islaamku wuxuu yahay war xurow war xoro ahaaw war adigu kaligaa xor aho ma ahane ummadda aadamiga oo dhan waa inay xor naqato marka waxaad moodaa xorriyad in uu yahay waxa uu ku baaqayo waxa uu diidan yahan addoonsi uu yahay oo markaas la rabo adduunkan oo dhan iyo koonkan oo dhan rabbiyaa abuuray halkaas rabbiyaa addoon loo yahay cid kalentoodo addoon loo yahay ma jirto shaydaan yaa ugu soo horeeyay nafshi shaydaan marka bahorta midaas hore waxaan meesha ka fahmay inay tahay war qof walbow xorriyaddaas iyo nimcadaas iyo qofka muslimkaa haysta ha lagu dheganaado qofka soo muslimkaa ummadaha kalentoodna hala gaarsiiyo marka waxa uu wado oo sida risaalada oo wadana waxa ugu weyn waxay tahay war xorriyad inuu qofka bani aadamka ay xor yahay qof karaamada uu yahay ilaahiya karaameeyey walaqad karamnaa bani aadama oo leeyahay markaa qofkaasi waa qof musharafa mukarama oo karaamo leh oo ikhtiyaar leh markaa laa ikraha fi diini weliba reetaala qof la khasbaya ma jirto sidaasoo qaba in la gaarsiiyo loo sheego diinta islaamka war xur ahoo qofka haddii la yidhaah isagoo nabada addoonnima raba ma dhahayo waxyaabo kalaa jiro qofka bani aadamka waa rabay qof walba inuu xor ahaado laakiin siyaabo kalentood xoog ha naqato ama indhadahaar ha naqato oo indhasaar caadis kale siyaabo kale ha loo isticmaalo laakiin qof walba wuu rabaa inuu xor noqdo marka sidaas iyay waxay u tahay xorriyad qof walba marka kuwii xorooba ilaahay ha naga dhigo markaysaa oo adduunye aakhiraba la xoreeyo oo naartana laga xoreeyo adduunyadana dulliga yaalla ilaahay oo ka xoreeyo marka waa duweydiid islaamku qofku inuu qof sharaf leh bani aadamku sidaas risaalada markuu adduunka u wado middaas inay tahay meesha ka fahmay midda labaad waxay tahay yani xorriyaddaas iyo risaaladan iyo xagee ka bilaabataa markiisa dagaalkan dhexeeya oo sharta iyo khayrka ka dhexeeya markiisa islaamka iyo markiisa kufriga ka dhexeeya markiisa dhinaca wanaagga dadka wada oo ahlu hidaayo ah iyo ahlu dalaal ka dhexeeya wuxuu ka bilaabdaa qalbiga macarakat luula jihaadka meesha uu ka bilaabay waa halkan qalbiga ah markiisa marka qof walba waxaa la rabaa markiisa qofku tabartiisa horta wixii ka baxsan markiisa horta hadduu ka sheekeeyo way iska dhib badan tahay oo markaysaa wax waaweyn markaysaa yani caalamka oo dhan hal beri yaan sidaas ka dhigayo ma dhahayo laakiin mid aanaa xoreeyaysa qalbigiisa markuu xoreeyo oo uu nafta shaydaanka kala diriro halkaasu markaysaa xorriyadii ugu horeysa oo naftiisa gaarsiiyo war waxaa adigu adduunka adigu baaqayso bal adigu marka hore naftaada ku dabaq sa marka islaamka risaalada ugu horeysa sheikh markaysaa waxaa kamid ahda laidha ibnu dawlat islaam uri fii quluubikum war qalbigiina dowladda islaamka oo sheegaysiin ku dhisan intaada banaanka ka dhisina banaankan hala wareegina markaysa sheekh cabdulqaadir ajeelaani hadalkiisa waxaa isagana markaysa war banaanka dayactirkan aad banaanka ku hayso iska dhaafe gudaha guriga laga marka ugu horeysa gudaha guriga laga camiraa gudaha markaysa laga nadiifiyaa xagga banaanka bal ha kuu dambeyso markaysa laamiga iyo iriddaas xagga markaad gaarayso guriga dhexdiisa la halaysan yahay waxba kama helaysa marka bararta qalbigaaga adigu soo nadiifi qalbiga balarta qulubta hoose nadiif markaysa marka waxaa la yidhaha shaydaanku inuu shaydaan yahay waa la iska ogyahay markaysa walaa jadiida fiih maanta odhan shaydaan lacnaa ku yaal shaydaan waa dhib badan yahay waa geed malcuuna waa geed wax ka dhibadan dalaalo wadaa ummaddu hanuuniha balaayo dhan isagay usala weligaa dadana dad rabta markaysa marka waxa inala ka rabo waxay tahay marka ugu horeysa eed inaan nafteena kusoo celin lababa waa la rabaale yani qofku inuu barto dariiqii islaamka diintii islaamka sida oo wax u wajihi lahay ee gaalada iyo mu'aamaraadka ay ogaan inay ogaatid inaga qof yani indhoolo ah oo waxba aan ogeyn aad tahay ama fi quruunin madad nin uun markaysaa ku xiran oo markaysaa toban qarni ka hor kaliya ka sheekeeya aada naqan oo waaqica aada jirto ood ku nooshahay qof og oo waxa reebihiisa ka dhacaya la socda oo caalamka waxa ka dhacaya la socda oo tii hore og oo midda halka taagan og oo waxa la damacsan yahana tafasiri kara oo waxaa la yidhaha bayna suduur bayna sadarada waxa u dhexeeya iyo waxaan afka laga dhehayni waxa dhabtahay waxaan dhabta ahayn dhalanteedka iyo runta ah maaweelada kalantooda meelaha kale yani laalaada aan loo soo mari karin meeshuu nabiga caleyhi salaatu wasalaam qofka muslimka ma hore ku tilmaamo nabiga caleyhi salaatu wasalaam yani laa yubdaqu lmuminu min xujri maratayn mayna nabiga caleyh isalaatu wasalaam xadiiskiisa min juxrin maratayn yani god qofka muslimkaa laba jeer lagama qaniyo maxay tahay macnaheedu laba jeero isku xigta lama khiyaami karo kayisan fadinu nabiga caleyhi isalaatu wasalaam waa qof caqli badan oo dhug badan oo il dheer oo aragti dheer oo waa wax walba waxa la damacsan yahana og markaase wax walba sida ay yihiinna og wacyigiisuna ou sarreeyo sidaas horta waa loo baahan yahay inaad sidaas labada dhinac bau ogaato waa la rabaa laakiin halna la yskama badaya laydhaha markaysaa eedda badana aad dadka kale u jeediso oo shaydaanku ugu horeeyo shaydaanku waa lacnadaysay waa malcuun haddaa maanta dhan ku wardisa waxba kaa soo geli maayaan hanraarka waxaa layidhaha markaysa dadka waa qaniinaa haddaa kurusina ku qaniinaa waad ogtahay gaalkuna mu'aamaradu haaya leyla wa nahaaran maxaa jira waa cadow gaagay ceebtiisa maaha dagaalaadi ka dhexeeya waaba iska soo horjeedin kusoo celceliskiisa wax badan hadda saasoo ay tarta ma jiraana la yidhaha laakiin inaad ogaatana waa la rabaa oo inaad ka indholaata lama rabo xogaada cusbaha la yidhaha marka lagama badiyo markase eedda had iyo jeer waxaa lagu soo celiyaa adiga cilad adiga kaa timid marka runtu waxay tahay anagay naga timid qalbigeennay ka timid qof qofay nooga timid waxaa dhibku ka socda waa anagee ma ahan meesha kaletood guriga waxaa la yidhaha hadii dirbigan haddii meel xeelo ay ka jaban tahay dabashada kasoo gashay waa caadi markaa qabuulka iyo dhaxanta inay kaaga timaado way iska caadi marsa marka gaalku hadduu adig kaa arko dhucku hadduu kaa arko jiilaaku hadduu jilco jiilmiskuna kusoo ataaga soo caadi maaha marsa waa sidaas way iska caadi adiga hawshaadi gebtay marsa marka in lagu soo ataago waa jiraysaa qofka muslimka isaga waxaa laga rabaa marka inuu naftiisa ku noqdo inuu is adkeeyo markii cadownimo ma qabo dagaal qof uma qabo dowr qof uma wadiyo gardaraysi ma rabiyo qof waxba kama rabiyo waa qof naxariis badan khayroo wadaa wuxuu jecel xataa gaalo lama habaaro markaysa dad oo habaartama oo markaysa balaayo markaysa ummadaha habaara oo markaysa cadownima ay ka buuxdo oo aargoose jeclaalahay oo markaysa maanta hadday soo gaaraan xuux oo dadka lagu cabsiiyo muslimku sidaas meexana oo maanta haddii aad jidka ka baxdo markaysa haddii calaamad lagaaga jeedo xagga lagaaga sikado gura balo ninkaana balaaya kasoo socotee kolna laga badbaadi ma doono meesha duu soo galo sidaas ma aha yani sida iyagu rabaan inay masawiraan waa tahay markaysa laakiin muslimku sidaas ma aha sidaasna diintu sidaan kusoo baranno ma aha risaalada islaamkuna sidaas ma aha waa risaalo naxariisay waa dadka markaysaa mid qofka la rabo inuu ku xoroobo inuu sharaf ku noolaado inuu markaysaa qofna qof aan lagu xadgudbin qofku wuxuu rabo markaa isagu ha rumaysnaado markaysa hadduu rabo gaal ha ahaado markaysaa kuwan turkiya iyo hadda dhawo xeelaan idaacadahan aaba ka dhegeysaana maleha ayaan dhaweed waxa qaraxay balaay markay ka dhaceen waxa su-aalihii journalistayaasha qaarkood ay soo saareen waxay ahayd war kiniisaddan waxay ku tiimay quruun alquruun middan oo maxay ahayd yuhuuddu quruun alquruuna ku tiimay meeshaana meel ma ahayn qarsamo luuq yaroo meel ku jira ma ahayn caasimadii dowladda islaamka ahayd so dadkaana kuma nooleen so kiniisadaana kuma aalin maal hore maxaa loo qarxi waaya de muslimku wax ma dilo waxna ma gubo qofna diin kuma haysto baqdaad maxay ahayd laba sane ahayd dowladdii islaamka caasimadeeda ahayd dimashq laba sane ahayd marse ilaa haadaa ku yaala kiniisadayaa ku yaala gaalahayaa joogaan yuhuudiyaa joogto maxaa jira laa ikraha fi diin markaysa qof muslima oo oo markaysa diinta islaamku qof oo la jujuubayo diinta markaysa soo dhalaleeyaha maaha laakiin qofku waa inuu xor ahaado inuu markaysa la gaarsiiyo diinta loo sheego markaysa wax kaleentooda markaysa wixii dhibaatayha markaysa sayidina cumar bin alkhataab ma ahayno ninkii markaysa waaliga masar nin oo markaysa kirishtaan oo markaysa heer qabdi ah markuu waaligii ninka dhammaan madaxdahay markaysu wiilkiisa markay iskhilaafeen oo markaa oo xoogaa kan hadawaa nin madaxu ay dhashay ninkii kale oo xoogaa hambaday oo garba maxay ahayd ul ku dhuftay markaysa ninka hadda waa laga baqayaa markaysa hadalkiisa muxuu ahaa mata istacbadtum annaas waqad waladatum ummahaatuhum axraaran wey war goormee dadka addoonsateeno wey hooyadooda aabada waxay dhasheen iyaga xura markaysa waa haddee nin oo markaysa ma dhici kartaa nin diin kale dood haysta oo markaysa miskiin ah oo minority waxaan leedaha hadda loo yaqaano kaleeto ninka dawladda ugu sareeya baawarka ugu weynle markaysa lasoo reegtaago leedaha wariyaa goormada adiga sidaas gaartay in lagu yihaaho ma dhici karto arrin sehlaan maaha laakiin islaamka xaggi sidaasay ka ahayd kana waa gaal kana waa muslim muslimnimo kalena kuma sinayn waa liidarkii ummadda dhan markaysa qofkii bulshada dhan hogaaminayo waaya cunkiisiyaa jidka lagaa markaysa war goorma gaarteen ina markaysa dadka kaletoo addoonsatiin xaw kala duwantiin markaysa bani aadana wadateen kulligii cadaalada la rabaa marka sidaasaa hataa nabiga calayhi salaatu wasalaam isaga ninkii yahuudi markay isqabsadeen oo markaysa xoogaa waxaa la yidhi cumar ibn alkhataab oo ninkii xoogaa handida wuxuu maya sidaas ay yeeli annagu hadda dacwa dacwaan ah na dhadhexaadi markaysa sidaas oo kale maaha cadaaladda sida islaamka yacni cadaalad iyo khayr iyo naxariisoo fidiyuhaya markaysa ma ahan marka dad oo colaad qaba ma nihin dad oo aargoosa lahay ma nihin dad oo wax dhibaatayo lahay ma nihin maxaa jira nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu yimid markaysa maka oo qabsaday diinta islaamka ay soo gaartay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam maka oo kusoo laabtay oo gacanta islaamka ay soo gashay maxaa ah nabiga calayhi salaatu wasalaam dadkii sida sheekha uu noo sheegaya markaysaa ciqaabi jira muslimiinta oo markaysaa qaarna dilay qaarna dhibaateeyey qaarna tarxiilay si walba yeelay markaysaa oo dhan kasta kala diray markuu kusoo noqda nabiga calayhi salaatu wasalaam oo uu madiine ugu yimid waxay sugayaan kulligood in sida lagu yaqaano gumaad inuu dhaco oo dadkana la xasuuqo oo la aargoosto oo markaysa xoolihii laga dhacay markaysaa la soo celi idhabu antum dulaqaado nabiga calayhi salaatu wasalaam iska baxa markaysaa waad xura tihiine balse sidaasaa akhtiyaarka ku jooga nabad ku jooga beledkeena qof idin haysata ma laha markasa meel islaamka oo cidid arkoosta lama arag taariikhda islaamka inta leelaan ummadaha kalentoodna intaanu shanta daba jooga waxaad maqlaysaa qaarado dhan oo hal mar la dumiyey markasa beled dhan oo la wada xasuuqay maalkiisa islaamka markastoo tagto meesha uu soo gaaro markasa waxaad arkaysaa markasa nabad iyo khayr yaa lagu noolaaha kii gaalnimadiisa rabana gaalnimadiisa ku jooga hadda markuu arka markaas qofku isagaa maxaa gaalnimeedu leedahay maxaa xorriyadda ii diiday maxaa khayrka ii diiday markuu indhihiisa ku arko laakiin markii si kale looga sheekayo cid kale ay markaa dalaal u noqoto wax kalea loo sheegaa markaas dhib badanayo maaha marka intaas la waxaa wadalaan yacni meesha ma shaqadu ka dhigan tahay meeshay howlo ka murugsan tahay meesha dib looga dhici karo ama hore looga kici karo nafteena le waay markasa calaykum anfusukum laa yadurukum man khaalafakum waay naftiina ka adkaada balorta shaydaan iyo kasoo adkaada qulubtiina ka saara mise qalbigaaga nadiifi bal adigu intaan ummad kala la gaarin oodan wadankao dhan ka hadlin oodan caalamkao dhan ka hadlin oo markaysa adduunyo dheer aadan ka hadlin bal horta lafahaaga adigu dib ugu laabo naftaada bal adigu gadaadagu nabo markaysaa bal adigu is-xisaabi bal adigu markaysaa miisaanka isisaar ma saxan tahay mase waa qaldan tahay taa kadib haddaba natiijadii soo baxda ilaahayay u taallaa markaysaa haddii ilaahay ugu talagalay in la guulaystana waa la guulaysaha markaysaa kullaa iraada ilaahay ku socotaa laakiin bal adigu naftaada xisaabiga ku laabo markaysaa haddii aada dhimatane jannad ku sugaysaa adigu markaysaa haddaad nooshahane sharaf iyo ciziyaad ku nooshahay sidaasaa markaysaa la rabaa xataa walow ha lagaa xoog badnaado xataa walow si kasta ha ahaado markaysaa haddaad adigu markaas ku taagan tahay jidkii xaqaaga haddaad naftaada ka adkaato haddaad adigu istoosiso markaysaa cid kaleentoodoo wax kaa saaran yihiin ma laha markaas micnaheedu waxay noqonaysaa ma ahan ma ahan in lagu leeyahay kama wado yani ummadda kaleentood qofaan ka ihtimaam siin bulshada kaleentood qofaan dan ka lahayn ma tihin maxaa jira diinta islaamkuba markaysaa kaligaa kuguma fulayso laakiin haddaad naftaada ka adkaato ood soo duruto qofkan kale naftiisa ka adkaado oo markaysee la dadaalo halkaasaa meel lagu gaaraa marka waxaan uga jeedaa cilada oo dhan anoo qofkana eedu haysana ma jirto markaysaa walhaa kuwan damdamlaho qayaado dheer markaysaa hortoona la soo damdamay jiray fircoon iyo markaysaa ta ummadihii hore caad iyo tamuud ilaa markaysaa abijahkina la kuga sheekayhaya damdam oo dhan adduunkan waa soo jiri jirta laakiin damdamtaasi waxay socohaya inta aan anagu rabbi ka fognahay inta aan anagu qalbigeyna inta aan anagu markaysaa damdamta haddaan anagu iskala caytami tagno waxba kasoo naasacadaamaya laakiin haddaan nafteena ku naqano oon jadwal iyo brogram aan samaysano oo jadwalkaasi brograamkaas waxaa la rabaa laydhaha inuu inficaali noqdo lama rabo caalamka islaamka hadda mashaqadana haysata inficaali waayo marse leeda wanahar waxaad arkaysa waxa uu laga jawaabaa markaysaa yaa ku saara jawaabtiisa markaysa hebelaasaan yiri hebel dowla hebelaasaan waday meel hebela ka dhacday maanta dhibaana haysta markaysa mar haddii ilaa xeer waxaan arkay wuxuu wadaado markaysa meel lagu wareysaayo oo iska nasiib daro ah yani wuxuu ka hadlaya markaysa maxaa la afghanistan carur waa kaas afghanistan hala taabtay caraha laga dhaco saan hala yeelo adduunka dhan waa rogma doonaa wixii ka dhaca waa la ogaa doonaa markaysa wuxuu daldalo bila kadib waxaa arkay haddana isla qofkii laftiisii iyo haddana waxaa la wareysaa markaas wuxuu leeyahay markii ciraaq la taabto hadda ciraaq la taabto markaas maalin walba carab la taabto lama ku jira adiga marka ma shaqo weyn waa adiga maxaa kuu qorshaa weligaa ma waxaad ka jawaabhaya waxa socda mase adigu waxaa rabtaa jirta beena islaamka laguma yaqaano yani waxa sidaas oo kaleeto xeeada waxaa la yidhaha istidraajaadka la yidhaahdo ama provocationka la yidhaha dad ku jawaaba maaha markaas ayagu waxay leeyihiin self datiya yani naftooda iyaga barnaamij xaggooda ka soo baxa qorshe iyaga ka socdaa jira ee ma ahan qorshe meel kale ka socdo iyaga saan markaysaa marna ay usii dhawahayan marna ay kasii dhawaabayan marna ay ka jawaabayan marna yani qof la hogaamiyabayan maaha sidan oo kale haddii kale ahaan qof la hor socdo markaas shariga khayr waxaad sheegta waxay ku fadhiyaan mala markaas markaas maxaa jira meel kalaa lagaa wadaa adi laftaada ama toosaa lagu wadaa ama si dadbanaa lagu wadaa marka waxaa la rabaa inaad adigu horta naftaada ku kalsoonaato inaad naftaada adigu ku kalsoonaato ku naqato inaad rabbigaa ku kalsoonaato inaad diintaada ku kalsoonaato inaad ku kalsoonaato inaad qorshe samaysan karto inaad ku kalsoonaato inaad meel ku gaari karto inaad ku kalsoonaato inaad ku guulaysan karto oo se u guulaysan yahay waxaad ku guulaysaa haddaad janno ku hesho waxaa ka weyn oo kaa maqan maxaad raadiyeysaa oo kale haddii ilaahay kaa raalli noqdo guusha kale kuu dhiman maxay tahay markaysaa marka halkaas ayay adig kaaga xidhan tahay qodobka kugu horeeya wuxuu yahay bal ridaha ilaahay inaad gaarto ilaahay inuu janno kugu siiyo inuu ilaahay dembigaaga dhaafo markaysaa markaa sidaasaad waxaad ku dhisayaa hawshaada wixii aad samayn kartaanna samayna markaas markaysaa halkaasuu marka jidku yahay markaysaa yaan idinku dheeraynayna markaysaa intaasaan xoogaa jeclaa inaan markaysaa ugu soo dhacday wallahu tacaala aclam